الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا درسي نوحو كبلابان يا آية طمان يصدحات من سورة النمل فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وعين كسو جرني qisadii nabiyullaahi muusa calayhi asalaam calayhi wa calaa nabiyina asalaatu wasalaam baa inoo soo socotay nabiyullaahi muuse mucjizaad iyo aayaad baa ilaahaysi gacantii baa laynoo soo sheegay ushiina waa laynoo soo sheegay la tag baa layidhi iyagoo ka mida sagaalo aayadood waxaana aadaa fircoon iyo qoomkiisa innahum kaanuu qowman faasiqiin falamaa jaa-at markay u timid hum qoladaa fircoon iyo qoladiis aayaatunaa aayaadkanagii markay u timid aayaadkanagii markay u tagtay qoladaa fircoon iyo kuwiisii mubsiratan xaalay tahay aayadahaasi kuwa wax arkaysa waxa weeyaan aayaadkaas iyadoo ah waadixatan bayinatan daahiratan aayaad iska cadcad oo bayin ah oo waadix ah markay xaggaas ay ugu tagtay oo macnaha nebi muuse u tegey oo u geeyey aayaatuna mubsira ibsaarkii baa loo soo cariyeysay waxa weeyaan aayaadkii waa lilwuduuxi walbayaan waa iska caddaha arrintu leanna qofka labada indhood qaba wuxuu arkaa waxyaalaha si bayaana ugu muuqda indhahu qofku wax ku arkaa marka aayadahana kaanama iyado iyadu wax arkaysoo kale mubsiratan baa lihi markii saa loo tusay oo ay aayadihii arkeen loola tegay aayadahaasoo mubsiratan ah mid mubsiraado iyaduba wax aragsiinayso arkaysa qaaluu waxay dhaheen haadaa kani sixrun wey sixirkaasoo mubiinun cad waa inkireen waxayna sheegteen sixir bay ku sheegay wajaxaduu wayna jaxdiyeenoo waa dafireen bihaa aayaadka mucjizaadka ah iyo khawaariqda ah way jaxdiyeen waa dafireen weeye waa inkireen jaxdi waa la yidhahdaa walxaal istayqanathaa ay yaqiinisay anfusum naftood walxaal istayqanathaa anfusuhum nafafyaalkoodu ay macnaha yaqiiniyeen qalbiga waxay ka yaqiiniyeen aayaadkani min cindillaahi inay ka yimaadeen inaysanna waxaan sixir ahayn qalbigay ka yaqiiniyeen afkiina waxay dhaheen waa sixir mubiina wastayqanadhaa anfusum xaal nafafyaalkoodina yaqiinisay maxay sidaa ugu sheegeen oo u jaxdiyeen dulman dulmi dartiis iyo wa culuwa isi sarraysiin iskibrin bay saa u sameeyeen maxaa ka dulmi badan qof wixii qalbigana ka aaminsan carabkana ka inkiraya dulman waculuwa fandur bal fiiri kayfa sida kaana u ahaaday caaqibatu lmufsidiina kuwii mufsidiintaha ciribtoodii fandur yaa la leeyahy ayuha saamic qofka dhagaysanayo maqlayow bal waxaa fiirisaa kayfa kaana siduu ahaaday caaqibatu lmufsidiin kuwii mufsidiinta ahaa ciribtooda bal taa eeg baa leeyahy oo maxaa ku dhacay kuwii daaqiintaha bad baa lagu haftay aakhirana gubitaan iyo naar bay ku gubanayeen labada daaroodba waa khasaareen wey waxaa la leeyahy war kuwiinaa hadda joogow oo xilligii nebi moxamed joogo markuu qur-aanku soo degayay iyo kuwa la midkaadow war idinkuna baqa nebi moxamed wuxuu ahaa sala allahu calayh wasalam ashrafu wa acdamu min muusa nebi muuse waa ka fadli badnaa waa ka sarreeyey waxa weeye adilo iyo qur-aan cajo badan waa lagu soo dejiyey waxa weeyaan nebi muuse kuwii beeniyey baa saa loo galay idinkoo nebi maxamed oo khalqiga ugu fadli badan haddaad diidaan waa halaagsamaysaan idinkuna walaqad aataynaa daawuuda wa sulaymaana cilmaa qiso kalea la gelaya waa qisadii labaad ee suuraddu noo sheegto qisatu daawuud wa sulaymaan baa la yidhaahdaa walaqad xaqiiqaya aataynaa waxaanu siinoo u dhiibnay daawuuda nebi daawuud iyo wa sulaymaana sulaymaan waa isdhaleene nebi daawuud waa aabbihii sulaymaanna waa la dhala cilmaa cilmi weyn baan u dhimna cilman waasican cilmi weyn oo cilmiga culuumta adduunka iyo culuumta diinta ah baa loo dhiibay waxaan u jamcinnay liibaan adduunye iyo liibaan aakhiro oo waa maxay shimbirahaa la baray hadalkooda xayawaanaadka kale hadalkooda waxaasaa la baray cilmi weyn baa loo dhibay markii cilmigaa la siiyey labadaa nebi waqaalaha waxay dhaheen iyagoo ilaahay u shukrinaya alxamdu mahad lilaahi ilaahay buu ahaa alladii allahaasoo fadalanaa naga fadli badnaysiiyey calaa kaiirin in badan dushood oo min cibaadiha ilaahay addoommadiisa addoommadiisa almu'miniina ee mu'miniinta iska badaa cid kale addoommadiisa mu'miniintaao ilaahay rumeeyey iyo rusushiisa allaha naga fadlay in badan oo ka mid ah allahaas baa mahad iska leh in badan oo mu'miniina allaha naga sii sarraysiiyey allahaasaa mahad iska leh alxamdu lilaahi aladii fadalanaa calaa kaiirin min cibaadihi lmuminiin muxuu ilahay ku fadilay nebinibo cilmi insi iyo jin oo loo sakray iyo macaan shayaadiin waxaasoo dhan baa loo sakray wa warisa waa dhaxlay sulaymaanu waa faacilkii sulaymaan waa dhaxlay daawuuda buu dhaxlay waa mafcuulkii aabbihii buu dhaxlay dhaxalkaas muxuu yihi nebinimadii weeye iyo cilmigii iyo mulkigii dowladdana wuu hay nebi ilaahayna waa yaa daawuud inaa jacalnaaka khaliifatan fi lard howl weyn buu hayey waa dhaxlay oo xoolaha caadiga loo kala dhaxlaa maaha taas hadday ahaan lahayd keligii ma ahaateene dee rag kalaa la dhashay ambiyadana sideedababa haddee xagga dhaxalkaya markii laga hadlayo dee yaaba dhaxlaba iyagu inay wax dhaxlaan mooyaane cilmi baa laga dhaxlaa iyo diin wa warisa sulaymaanu daawuud waxaaba uu tilmaamayaa ama la tilmaamay nebi daawuud ilaa sagaal iyo toban wiil inuu dhalay halka wiiloo laakiin nebinimadii iyo mulkigii iyo boqortooyadii dhaxlay waa nebi sulaymaan wa qaala wuxuu yidhi isagoo nicamtii ilaahay ka sheekaynaya nebi sulaymaan yaa ayuhannaasu dadow cullimnaa waxaa nala baray mandiqa dayri shimbiraha hadalkoodaa nala baray mandiq mandiq baa la yidhahdaa waxa weeyaan waxaa nala ku karaameeyey inaan codka shimbiraha iyo xayawaanaadka iyo hadalkooda inaan fahno waaba nala barayba cullimnaa waa nala baray yaa baray de ilaahay baa baray mandiqa dayri baa nala baray wa u'tiinaa waxaana nala siiyey min kulli shayin shay dhammaantiis xaggiis shay kasta xaggiis yaa waxaa nala ka siiyey maxaa la siiyey wax weyn baa naloo ka dhiibay wa u'tiinaa min kulli shay ilaahay waana siiyey shay kasta wax weyn baa nooga dhiibay inna haadaa kaa isagaa waxaa nala siiyeen lahuwa isaga alfadlu fadli ah almubiinu iska cad waxaa naloo dhiibay sooma jeedi waa fadli weyn oo ilaahay nagu manaysay subxaanahu wa tacaala marka ilaahay bay ugu xamdinayaan heerkaasaan gaarnay awooddaasaan leenahay wax kastaan codkooda garannaa iyo waxaas kufaantan ma gelin ilaah baa mahadliba de ilaah baana baray waxushira waxaa loo soo shiriyey oo loo soo dhoobay loo soo shiriyey lisulaymaana nebi sulaymaan junuuduhu ciidamadiisii oo min aljinni jinka ahaaday ku bayaansan iyo walinsi insi iyo waayri shimbirihii nabi sulaymaan ciidamadiisu waa noocyo badnaaye ciidamadii baa loo soo loo soo bandhigay soo safa ciidamada ma maqasha ciidamada hala soo safo hala soo bandhigo waa la soo dhoobo ciidamadu waa jin waa insi waa shimbiro nebi sulaymaan baa meeshiibi fahum iyagii ciidamadii yuusacuuna weeye kuwa laysku horeeyo kuwa laysku celinayo weeye yuusacuuna yukafuuna wa yumnacuuna waa la mancinayaa waa laysku reebayaa waa laysku horeeyaa caradka waa laysku joojinayaa maxaa looskugu joojinayaa inaysan macnaha ka hormarin isaga waa loo soo dhoobay wey saf kasta cid waxaa loo sameeyey hortaagan oo caaradka iyo kuwa u dambeeya isku celinaya saan loo kala firxan loo kala tegin nebi sulaymaan looga hormarin xataa idaa atow markay yimaadeen ciidamadii iyo nebi sulaymaan iyo ciidamadiisa calaa waadi namli namliga iyo quraanyada togeedii magacii baaba hadda loo daayay waadu namli xaggee maanta ku yaalla halkaasu ku yaal halkaasu ku yaala intaasoo meelood baa la sheegay sidaana ilaahay noo sheegay intaan ka qabso meeshaas togii quraanyada markii la yimi kan wuxuu yidhi waa waadin bishaami tog shaam ku yaallo waxa weeye kaiiri namli quraanyo badan quraanyadu ma midaan yaryar oo wadda la yaqaan baa mise waa nooc kale allaahu aclam midaan yaryar baa lagu tilmaamay halkaa markay marayaan ciidamadii siaa la iskugu horeeyo oo wax tirada ka bata yihiin jin iyo insi iyo iyo magaranaysaa shimbiro iyo wax kasta qaalat waxay tiri namlatun xabad quraanyaa ah yaa ayuhannamu quraanyoy quraanyoy intay quraanyada kale la hadlaysaa udkhuluu gala masaakinakum guryihiin guryihiinna gala maxaa yeelay laa yaxdimannakum yuusan idin burburinin sulaymaanu sulaymaan laa yaxdimannakum sulaymaan sulaymaan yuusan idinku tuman kii cagta laydin saarina gala godadka yaryar iyo guryihiin walxaal hum iyaguna laa yashcuruuna sulaymaan iyo ciidanka la socday sulaymaan wa junuudi bay ka dhiganta mogta waay iska dhahaa qofka madaxda meesha haddoo marayo hebel baa halkaan maray ciidamadii o dhan waa la socdaan waxba lama sheego haddii la rabo waxa weeyaan waa laiska ogi sulaymaan iyo ciidamadiisi baa meesha marayee yaysan idinku burburine gala guryihiin iyaguna kas idiin burburin mayaane walxaal hum iyagu laa yashcuruun isan idiin jeedin isan idin dareemayn ma i doonayaan kas inay idinku tuntaan waxaa la yidhi qur-aanyadan xadarat digniin bay bixisay uma actadarat misna cududaar bay keentay way waxay og tahay nebi ilaahay oo raxiimoo naxariis badan inuu yahay wahum laa yashcuruuna wey kama aha kas eh markaasaa sulaymaan baa maqlay ujeeddadeediibuu gartay qur-aanyadan waxay dhaheen culimmadu aayaddan qaalat namlatun yaa ayuhannamlu dkhuluu masaakinakum waa min cajaa'ib اlqur'aani qur-aanka cajaa'ibtiisa yaadaas yaa ayua yaada hore naadad waa waa u dhawaaq xarfunida ayuhaadaasna nabbahat waa baraarujisay yaa yaagii ayu waa baraarujisay qur-aanyadii kale annamlu markay tirina cayanat way magac dhowda way magacowday idinkaan idin sheegaya haddaa qur-aanyo tihiin udkhuluu markay tirina amarat amar bay bixisa gala aayadda waxa ku jira waa la yaabo gala bay tiri masaakinaku markay tirina nasat way caddaysay meesha la gelayo waa godadkiina iyo guryihiin macnaha xadadad way way xadiday meesha la gelayo meel kale ha gelinina masaakinakum baan idin iri xadadad wacayinad baa la yihahda way xadiday wayna cayintay laa yaxdimannakum markay tiri xadarad digniin bay bixisay iska jira yuusan idinku tuman sulaymaan markay tiri laa yaxdimanakum sulaymaanu ay saa tirina khasat way gaar yeeshay cidda laga baqayo oy leedahay yuusan idinku tuman waa waa idiin magacaabay bay leedahay waa sulaymaan waaye iyo wa junuuduhuna camamat cammat way camimtay keligii maahee waxaan ka baqaynee sulaymaan wa junuuduh laa yaxdimanakum sulaymaanu wa junuuduhum yahayd aayadda sulaymaan iyo ciidamadiis waxaa weeye keligiis maaha camamat maca kuwa kaleaan ka baqaya sulaymaan la socda wahum laa yashcuruuna markay tirina ictadarat cududaar bay u samaysay waxay tiri sulaymaan iyo ciidamadu ma aha amar ku taaglayn iyo baabi'in iyo inay idinka dan idinka leeyihiin waxa weeyaan wahum laa yashcuruuna iyagoo aan idin dareemayn la waxa yaryar baatiina meesha ku jireen marka wuxuu yidhi fayaa lahaa min namlatin dakiya alla maxay qur-aanyo tahay maskax badan war maxay ahay taas ahay waa mid khatara bay ka dhiganta yaa lahaa min namlatin dakiya intaas baa aayadda ku jirta aayadda waa gaabanta waa aayad qaarkeed qaalat namlatun baa laga bilaabay haddaba halkan waxaa la keenaa waxaanoo qisas ah iyo aayadda ka sii dambaysa iyo oo khatar ah oo tiradii ka batay oo kutub badan laga buuxiyey baddooda ha geli haye laa yaxdimanakum sulaymaan wajunuuduhu wahum laa yashcuruun fatabasama waa dhool biray nebi sulaymaan daaxikan xaalu yahay mid qoslaya min qowlihaa oraahdeedii qur-aanyadii xabaddii hadashay nebi sulaymaan waa maqla waana fahmi markaasuu muusooda oo qoslay wuxuu la yaabay horta qur-aanyadu way ammaantay isagay ciidamadiisa wahum laa yashcuruuna markay tahay inay dad cabsanayo isilaalinaya yihiin markaasuu haddee adduunkan haddale maanta wax kasta dee miyay gaari karaan cid qur-aanyaa fahamta ama afgarata wax kasta garaadasii oo ay ku shaqee oo waxa uriyeen oo waxa weeye codka ha la buurbuuro oo biraha biro maaragtay ha lagu xiro gambaleella iyo hadalla iyo wax kula hadlaya ha laga dhigo oo si kastoo kale adduunka arag qur-aanyadaas intaa jirmigeedu leeyahay iyo nebi sulaymaan baa xijaabkii baa laga dhex qaaday waa isfahmay wa qaala wuxuu yidhi nebi sulaymaan rabbi rabbigaygiiyo wsicnii ilaahayo ilaahayo igu ilhaami an ashkura inaan ku shukriyo nicmataka nicmadaada allatii nicmadaasoo ancamta calaya aada dusheeda igu nicmays aniga iyo wa calaa waalidaya waalidkayna agu nicmaysa wacalaa waalidayana agu nicmaysa labadii dhashay waaliday waan acmalana ilaahu ugu ilhaamay inaan camal falo saalixan camalan saalixan camal wanaagsan inaan la imaadana ilaahu igu ilhaam aa ka raalita waadkhilnii ilaahayow igeli biraxmatika raxmadaada ilaahay bisababi raxmatika fii cibaadika saalixiin addoommadaada suusuuban jumladooda ilaahu igeli daar araxma maca cibaadika saalixiin ilaahayo kuwa igu dar oo kuwa ay geli weeyaan fii cibaadika asaalixiin marka raxmad ilaahay baa lagu tegayaa dee jannada xadiidku wuxuu aha sadiduu waqaaribuu waabshiruu fainahu laa laa yudkhilu axada aljannata camaluhu qofna axadna jannada ma gelinayo camalow la yimid waxay dhaheen walaa anta yaa rasuula adiguna camalkaada nebi alle ku tegi maysid mayaa qaala walaa ana ilaa an yataqamadani allah ilaahay inuu muquuriyo oo idhumbiyo mooyaane bifadlin waraxmatin rawaahu lbukhaariy wa muslim waay marka waa adkhilnii biraxmatika dabari wuxuu yidhi fii cibaadika asaalixiin biraxmatika maca cibaadika asaalixiin addoommaday suusuubanaada ah risaalada u dooratay rususha ah ilah macooda jannada meesha ka geysa iga gee weeyaan wa adkhilnii biraxmatika fii cibaadika asaalixiin intaa markii la yidhi nebi sulaymaan dee ciidamadii baa loo soo shiriyey oo loo soo dhoobay qur-aanyadaa iyo qisadaasaa meesha timide watafaqada wuxuu baar wuxuu baarbaaray nebi sulaymaan addayra dayrkii iyo shimbirihii jamaacatu dayr wey hal xabo maa kooxdii shimbiraha ciidanku waa guuta guutee qaybtii shimbiraha tafaqada tafatasha waxa weeyaan fatasha wuxuu fatashay wa baxaa addayra waa la soo bandhigay faqaala wuxuu yidhi maa liya maxaa lahaantayda ah laa araa xaalaana u jeedin alhudhuda shimbirkii hudhudka ahaa ciidamadu ku jiraaya uma jeeday aawa shimbiraha raaci jiray markaasay garbaha saa u kala fidin jireen war aawa shimbirkii hudhudka ahaa biyuhu rabay inuu u sahamiyo iyo waxaana de riigaga iyo lagu wareersan yahay meel biyale iyo meel biyuhu ka dhow yihiin iyo meelay ka dheer yihiin waxay dhaheen uma baahnayne shimbirkaana biyo baaro ahaa markaasuu meesha saa u calaamadiyabaa waxaa qodaya wixii jin iyo uu ku shaqayn jiray nebi sulaymaan u shaqayn jiray inkastoo la yidhi qisadaas waa daciif watafaqada dayra faqaala maa liya laa ara lhududa war maxaa lahaantayda aan ugu jeedin hudhudki am kaana mise wuxuu ahaaday min alqaa'ibiina kuwa maqan am bale kaana min alqaa'ibiina kuwa maqan buu ku jiraa oo anigoo aan ogolaanshayo idan siin iska dhaqaaqay meesha ciidamaa maraya nin ciidoo aan fasax qaadanoo la dirin low cadibannahu buu yidhi cadaabeen oo cadaabeen hududkaas cadaaban oo shadiidan daran ow amase laadbaxannahu gowraceen oo gowraceen laadbaxannahu sideeda caadiga ahayd hadda kugu qoranta si kaloo rasmiga loo qorana waa jidha ow laadbaxannahu oo laa la qoro oo iyadii mar intii masaaxiif qur-aana la keenay markaas la yidhi kutub qur-aankii lagu bedelayaa soo baxday oo ninkii kutubta keenay iyo wixii oo dhan iyo kutubtii la qabtay oo booliska laiskugu geeyo qisa ay ka dhacday marka maahee in loo akrinayo laa la dhahayee waa rasmiga weeyaan ow amase laadbaxannahu lashadibigaa ka hadla ow amase laya'tiyannii iila yimaadeen ilayn bisudaani mubiin xujacad ama xujacad buu ii keeni hududkaas ama waan gowrici ama waa ciqaabaya ciqaab daran baan ciqaabaya dee ciqaabkaas ma la xiraya jeelka la dhigaya mise baalashaa laga rifaya waa intaba waa la sheeg famakasa waa nagaaday hududkii hayra baciidin wakti fog wax aan ahayn hayra baciidin waa maxay zamanan yasiiran wey macnaheed wakti yar wakti yar hadalkaa markii nebi sulaymaan yidhi wakti yar buu nagaa oo maqnaa isla markiiba waa yimid waaba soo duulay waa kan cajaa'ibta famakasa waa nagaaday hayra baciidin wax fog waxaan ahayn waa maxay wax yar wuxuuna waa waktigaa laga hadlaya fa qaala wuxuu yidhi markuu yimid axaadtu waxaan koobay oo soo ogaaday hududkii baa hadlaya bimaa shay lam tuxid aadan ku koobin bihi shaygaba adigu bimaa shay lam tuxid aadan koobin bihi ma bihi maagaba wax aadan adigu cilmi ku koobin oo aadan daalacan ayaan soo ogaaday nebi sulaymaanoo mulkigaba loo dhiibay yaa ilaahay iihibe rabbi hablii xukman laa yenbagii liaxadi min bacdi haddee adduunkan yaa ka warqabaa ilaahay baa waa wax iska batay boqola halkan iska joogtaa oo halkaan dhow u jooga warkama hayaan ama ku nool wuxuu yidhi waxaan soo ogaaday waxaadan adigu ogaan waji'tuka waxaana kuula imid min saba-in magaalada saba la yidhaahdo oo yeman ku taalla binaba-in war oo yaqiinin dhab ah war ilaa isagaa wal yidhi ama wuxuu ii keenayaa ow laya'tiyannii bisuldaani mubiin war cad baan kuu wadaaba yidhi saba meesha la yidhahdaan ka wadaa waxaadan ogaan baana soo ogaad war maxay yahay warkaas isagaanba joojinayno awal baa loo hanjabay oo israacsanaya warkiisa innii anigu wajadtu waxaan soo helay bay imra'atan haweeney haweenadaasoo tamlikuhum milkisanoo hananays haweeney bilqiisa la yidhaahdo oo boqorad ah oo daladaasba haysata oo iyado iyaday adeecaan haweenaydaasaan soo arkay bay haweeney bay madaxweyne ka dhigteen boqorad u ah lan yuflixa qowmun wallow amrahum imra'atan haweenaydaasaan soo hel wa uutiyad waa la siiye bu yidhi haweenaydaas min kulli shay-in shay kasta oo boqorradu u baahan yihiin oo adduunka ka shaqeeya oo maal iyo rag iyo hub iyo agab ah waxbaa looga dhiibi midda kale walahaa waxaa kaloo u sugnaaday iyada carshun carshi cadiimu weyn sariir weyn oo laga maamulo dowladda oo la qurxiyeyna waa haysataa walahaa carshun cadiim wajadtuhaa warkiiba weli wadaa haweeneydaas waa helay iyada iyo wa qowmaha qoomkeeda yasjuduuna iyagoo u sujuudaya lishamsi qoraxda min duuni illaahi ilahay iskadiis qoraxday caabudaya ilaahay ma caabudayn wazayana waa u qurxiyey lahum iyaga ashaydaanu shaydaan baa acmaalahum u qurxiyey fasaddahum wuxuu ka iilay ama ka duuday ama ka weciyey can isabiili waddadii xaq ahayd oo fahum iyagu laa yahtaduuna maba hanuunayaan maba hanuunayaan shaydaan baa qabsaday ku xiro wasaddahum waa ka duuday can isabiili oo muxuu ga duuday anlaa yasjuduu inaysan sujuudin laada sideeda u dayna markaas anlaa yasjuduu uu ka duuday anlaa yasjuduu lianlaa yasjuduu lilaahi ilahay saysa ugu sujuudin alladii allahaasoo yukhriju saara alkhaba waxa qarsoon fi samaawaati samaawaadka dhexdooda iyo walardi ardooyinka dhexdooda fi samaawaati min asamaawaati walard cirar iyo dhulal dhexdooda waxa ku qarsoon allaha soo saara kor iyo hoosba waxa yaallo og saysan ugu sujuudin oo wayaclamu og maa tukfuuna iyo wamaa tuclinuuna ama waxaa la yidhi fahum iyagu laa yahtaduuna ma hanuunaya anlaa yasjuduu oo laadiisleya towkiid laga dhigo anlaa yasjuduu an yasjuduu inay u sujuudaan ku hanuuni maya lilaahi alladii allahaaso yukhriju lkhaba fi samaawaati walard laa yasjudu anlaa yasjuduu lilaahi aladii yukhriju lkhaba fi samaawaati walard wayaclamu wuxuu ogyahay maa tukfuuna iyo wamaa tuclinuuna allahu ilaahayna laa ilaaha ilaah kaloo xaq lagu caabudo mawjuud maaha ilaa huwa ilah isaga mooyaane rabulcarshi alcadiim weeye ilaahay carshiga weyn ee cadiimka ah rabbiga iska leh iyadu carshi yar bay wax ka maamulaysaay carshigaa weyn allah iskale weeyaan wixii uu yidhi iyo qisadii iyo gabadhaas xaaladeedii iyo nebi sulaymaan wixii dhex maray arrin weli socoto weeye darsigeenu intaas ku egyahay wallahu subxaanaه wa tacaala aclam bisawaab